adeegyo caafimaad oo ku saabsan xanuunka t b-da ayay bulshada u qabataa runtii xanuunkaasoo muddo badan dadkaani uu aad iyo aad uga uga ula liitay oy la aadi jireen meelo fog sida garbaharay oo kale baydhabo meelahaasay la aadi jireen alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale adeegyo caafi xanuunkaas t b-da marka taqawskeeda koow horta waa t b-da dadka yimaada maalin walba ma yara ilaa toban ilaa sideed qofood ayaa maalin walba noo timaada oon u fidinaa adeeg caafimaad oan ka baarnaa xanuunka t b-da ma jirta xarumo kale oo lagu daweeyo waxaa xarun noogu dhow baydhabo xarunta labaad waa garbaharey inta u dhaxaysa dhulkaas ilaa labada boqol oo kilomitir ah xarun kale oo lagu daweeyo t b-da ma jirto waxaa xaqiijinaya meelaha xarumo waxaa jiri jiray oo sida diinsoor oo kale sida meesha laada bo-aal oo kale xarumaha dadka lagu daweyn jiray baa hadda xiran marka aawadaas xarumahaas xirma aawadood waxaana soo fulay culays ka yimid meelihii laga xiray xarumaha t b-da saasaa koritaanka dadka keentay haydu waa maamushaa toos ayay gacanta shaqaalaheeda waxay ka tirsan yihiin muslim aid ayadaa maamusha santarada baareera ku yaala dawada waxaan ka helnaa oo noo soo dhiiba w h o baa dawada keenta marka alxamdulilaahi dawo dadka ku filana weeye oo loogu talagalay in xanuunkan lagu cirib tiro laguna dagaalamo siuusa bulshada ugu fidin tirada saddexdii bilood baashaan horta qaab oo kuwatar kuwatar ah loo dhiibaa riboodkeeda mid bilaa waa la bixiyaa marka kuwatarkii hadda koobaad oo kuwatar wan oo kale waxaan dhiibnay ilaa shan iyo afartan qofood yaan ribood ku bixinay oo qaba xanuunka t b da marka kuwatarada marna waa ka badan karaan mar waa ka yaraan karaan marba heer bay istaagi karaan laakiin kii ugu dambeeyey afartan iyo shan buu ahaa maalinkii waxaan dawada siinaa hadda oo subaxaan maanta oo bisha sagaal iyo labaatankii bishii shanaaday tahay siddeetan iyo shan qofood xarunta dawada t b usoo doonanaysa siddeetan iyo shantaas qofood afartan iyo shan ka midii waa dumar toban waa carruur inta soo hartaana waa rag dhallinyaro weliba u badan oo raggaa da'doodu labaatanka ilaa shan iyo labaatanka jiraan yihiin shantii sano horta sanad ba ma jaan go-ana oo sanadba tiro go-anay ma ma imaanayso sideed boqol oo qofood bay tegaysaa bish sanadka intaan joognay macnaha in la daweey wadaadahay horta markii hadda la fiiriyo de waxa dalka ka jira waxa weeye horta faayo guurk faayo dhowrkii guud dalka waa dhumay oo qaababkan macnaha hay-addii caafimaadka ay meeshii ma ma shaqaynayso saas aawadeed waxa weeye waxaa iska kordhay dee karantiilkii xanuunka oo la karantiili jirayna waa ismeeshu ka baxay bulshadii oo wada danyar ah bulshadii oo meel walba qaxootiya bulshadii oo iska maaratay dhibaataysan wax walba way iska kordhayaan nadaafadii hoos u dhacday bulshadii oo aan wacyigelin toosa oo degmooyinka iyo tuulooyinka aan ku lahayn waxyaalahaas badan baa horta kora keena in xanuunka uu sii kordho dadka haddee si sharciyana oo loogu talagalay waxaa weeye qofku markii xanuunka laga helo in dawada loo bilaabo dawadaasna lagu siiyo subax walba la laqsiiyo oo dawadii lagu hubsado in qofkii dawadii cunay si qofkaasi uu aan u ogaano in hadhow hadduu daawo xumaad timaado si aan u dabagalno meelihii ay ka timaaday daawo xumaysigaasu inaysan bal xagganaga noqon oon qofkii dawadii ku hubinno oon laqsiino baas habkaasaan u siinaa waa laqsiinaa subax walba waa la laqsiinaya xarunta imaanaya qofka muddada daawada siinaysaan waa misaan horta xanuunku marka u horeysa oo qofka uu cusub yahay oo nayu yahay sharcigiisu waxa weeye waa lix biloodan la siiyaa baar dheere ayaan aan hadda dhaweynaan imaaday meeqaa bilo lix bilood baan joogay jiraan ku imaaday buur baan soo raacay meel tuuladaar layarahoo gadaan ka imaaday xanuunka halow meeshaan ah la iga qabtay saan u joogay wax iiga dhacayna waan garan waaye marka waan la xanuunsaday aad baan garaabatay ula noqday waan soo kacay dad eheladeydaba iyo baar dheere bal daawo u doono meesha baan baabuur ka soo raacay baar dheeraan imaaday anigoo aad garaabatay oo u nugul baan inta imaaday daawaaba lai qoray daawo lacag la-aan ahaa la isii daawadii baan qaadan jiray hadda lix bilood bay daawada hadda iigu dhammaatay dad eheladeyda ah igula taliyo iyo baar dheere daawo u doono waa nin kasta halkaan anigumbaa imaa haween duwarneere kuwa uun soddonkoo ahaan meeshaan a ila imaadi jiray oon marka subax kasta aan meeshaan isla imaadnaa oon daawada isla qaadan tusaalahaan markaad xanuunka uu kugu dhacay wax cunno ma cuni jirta wax cunno ma cuni jiri cuntadii waa iga soo noqotay anoo garaabata ahan meeshaan imaaday daawada marka laygu bilaabayba cuntada way ii furanta laba bilood markaan daawada cunayba cuntada way ii furanta hadda ilaahay baa mahad ii shukriileh waan ku caafimaaday kaniinka waan ku caafimaaday kaniin lacag la-aanna yaan meeshaan ka cunayni annagoo aad garaabata u abaan imaadnay haddana ilaahay baa mahad ii shukri iska leh waan caafimaad halka i xanuuntay halowdaa meeshaan i waaya waxaa la ii qabtay nolol weyn baa la ii qabtay oo kaneen waxaa la isiiyey fas eh oo lacag la-aan ahaa la isiiyey caafimaad waan ku caafimaaday xanuunka isaga ahayn wax baan weli dareema oo igu dadambeeya xarunta wax raashin hoo fiican kama hel hadda waaba saahila ayba hadda wax xanuun ahaan dareema oo halowyaha iyo madaxaba waa i xanuunaan oo hadda weli waa la igu dambeeyaa ilaahay aa mahadle hadda sidii horena ma ihi